أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa maanta awalu suurati اlkahfi suuratu اlkahf awalkeeda suuraddan waa suura makiya ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo sida ay sheegeen nabigana sala allahu calayhi wasalama ku magacaabay magacan oo suuratu lkahfi qisadooda ayaana suuradda lagu sheegay am xasibta ana asxaaba alkahfi waraqiimi kanuu min aayaatina cajaba ayaa ku jirto saxiixu muslim waxaa ku sugan iyo keyrkiis can abidarda can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam inuu nebigu yidhi man xafida cashra aayaatin min awali suurati اlkahfi cusima min fitnati dajaal qofkii xifdiyo toban aayadooda ugu horeyso suuratu lkahfi fitnatu dajaal waa laga dhowraa waa laga ilaalinayaa riwaayo kaloo muslim iyo axmed ay warinayaanna waxay leedahay man qara'a alcashra alawaakhir tobanka dambe oo suuratu lkahfi qofkii akhriyo dajaal fitnadiisa waa laga badbaadinayaa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalama isaga ku magacaabay suuraddan suuratu lkahfi waxay sheegaan culimada qaarkood hal mar inay soo degtay suuraddan daylami oo kale fii musnad ilfirdows can anasin radia allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi nasalat suuratu lkahfi jumlatan suuratu lkahfi waxay soo degtay hal mar toddobaatan kun oo mala malaa-igta ka mida iyadoo ay horkacayaan oo ay la jiraan ayb sababu nusuulka suuraddanna ay ka hadlaysana ibnu isxaaq iyo ibnu jariir iyo ibnulmundir iyo abu nucaym iyo bayhaqi fi dalaa-il waxay wariyeen can ibni cabaas quraysh ayaa waxay dirtay annadru bnu alxaarif iyo cuqbatu bnu abi mucayd ayay direen waxay u direen madiine xaggeeda si culimada yahuudda ay markaasi wax usoo weydiiyaan oo sha'niga nabigeenna sala alla ly slama ka mid ah yahuuddii markaa markay u tageen nimankan oo ay ku yidhaahdeen ninkani ka warrama masaxsan yahay yahuudi waxay yidhaahdeen saluuhum can halaatin saluuhu can halaatin saddex su-aala fa in akhbarakum hadduu idiin sheego bihinna saddexdaasi fa huwa nabiyun mursal waa nebi lasoo diray wain lam yafcal hadduunan samayninna farajulu mutaqawilun ninku waa nin mutaqawil ahoo isagu markaa yacnii min cindihi ka dhahayo waxaan uu sheegayo waxaa ku jirta marka saddexdaas su-aal saluuhu can fit can fityatin dahabuu fi ddahri alawal waxaad su-aashaan dhallinyaro mar hore zaman hore yacnii tegay qisadooda bal wax ka weydiiya maa kaana min amrihim arrinkoodu wuxuu ahaa ayb fa inahu qad kaana lahum xadiidun cajiib sheeko marka la yaab le baa shanigooda ku sugane way su-aaleen marka nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi ukhbirukum qadan berri baan idinkaga warramayaa bimaa sa'altum waxaad weydiiseen isaga markaa inshaa allahu ma dhihin nebiga waa iloobay berritaan idiin jawaabayaa buu yidhi waxyigii baa kasoo daahay marka muddaa waxyigu ka maqnaa nebigu waa murugooday sal ll ly slam nimankan qurayshna jawaab iyo waxbay ka sugayeen ilaa markii dambe jibriil uu suuraddan la soo degay iyadoo ay ku jirto canaan nebiga la canaananaya laleeyahay walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah yacnii marka sababu nusuulka suuraddana macnahaas ayaa markaa lagu tilmaamay ay ku timid suuraddu marka macaani aada u badan baa ku jirto waxyaabaha marka suuradda ku jira qisata asxaabi ilkahfi inay ka hadasho adduunyada sha'nigeeda inay aada u yarayso oo qofka inaan lagu qiimeynin adduunyada uu haysto iyo maanta inuu qadeyn karo iyo maanta inuu saro iyo daaro iyo iskor saaray inaan lagu qiimeynin ee lagu qiimeeyo qofka yacni ilaahay diinkiisu meesha uu ka joogo bilowgan suuraddana waa tilmaamaysaa qisada labada ninna waa tilmaamaysaa adduunya waxa ay tahay wadrib lahum mahala alxayaati اddunya kama-in anzalnahu min aلsamaa faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax wakana allahu cala kuli shayin muqtadira almaalu walbanuuna ziinat اlxayaati اddunya wاlbaaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabika hawaaba wakhayru amala iyo ninkii isagana ninka kale u faanay adduunyadiisa ugu faanay iyadoo ay isugu toosan tahay waa kii hal mar beertiisii ilaahay subxaanahu watacaala uu dabayl u keenay baaba'day arrintaa iyadana marka fa asbaxa yuqallibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha wayaquulu yaa laytanii lam ushrik birabbii axada waxaa kaloo ilaahay suuradda uu ku tilmaamay adduunyada lafteeda hadday gacanta u gasho qof yacnii ilaahay daacadiisa iyo ku gudanayo oo dadka ugu ixsaanfalayo iyada lafteeda inay qiimo leedahayna alla suuradda waa ku tilmaamayo wayas'aluunaka can dilqarnayni qul sa-atluu calaykum minhu dikraa qisada dulqarnayn baa ku jirta oo isaguna addoon saalixa ahaa oo wax badan markaa dadka yacnii dad dhibaataysnaa u taray ayb waxyaabahaas dhan bay marka suuraddu ay ka waramaysaa marka allah subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay suuradda bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alla ayay u sugnaatay alladii allihii anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisii muxamed ahaa korkiisa ku dejiyey alkitaaba kitaabkii kusoo dejiyey dushiisa walam yajcal ma yeelin lahu ay fiihi kitaabka dhexdiisa aan yeelin ciwajan wax qallooc ah aan yeelin allihii aan kitaabka dhexdiisa wax qallooc ah yeelin ayaa ammaan iyo mahadi u sugnaatay qayiman wajacalahu wuxuu ka dhigay alle kitaabkii qayiman mid toosan oo axkaamtiisu toosan tahay oo akhbaartiisu ay toosan tahay liyundira wuxuuna usoo dejiyey inuu u digo ba-san liyundira inuu u digo annaasa dadkii inuu ugu digo ama liyundira inuu u digo aladiina kafaruu kuwa gaaloobay ba-san baas inuu ugu digo biba'sin baaska oo shadiidan aad u adag kaa oo min ladunhu isaga xaggiisa ka ahaaday iyo wayubashira inuu u bishaareeyo almu'miniina mu'miniintii aladiina mu'miniinta oo yacmaluuna samaynayeen alsaalixaati acmaasha suusuuban ana lahum biana lahum inay leeyihiin inuu ugu bishaareeyo ajran ajri ajriga oo xasanan wanaagsan maakihiina xaal ay yihiin kuwii nagaanayo fiihi fi ljri ajrigaa dhexdiisa ku nagaanayo abaddan weligood iyo wayundira inuu digo aladiina kuwii uu u digo qur-aankii baa alla kitaabka usoo dejiyey qaaluu yidhaahdeen ittakhada allaahu allah wuxuu samaystay waladan ilmo ayuu samaystayna inuu ugaga digo ba'sallaahi ilaahay baaskiisa ayb maa lahum uma sugnaanin bihi bi haada alqowli warkan ay yidhaahdeenoo ilaahay baa ilmo dhalay ah min cilmin wax cilmiya uguma sugnaanin iyaga iyo walaa liaabaa'ihim aabbayaalkoodna uguma sugnaanin kaburad way weynaatay kalimatun kelmad ayaa weynaatay kalimatan min jihati kalimatin bay u weynaatay kelmadda oo takhruju kasoo baxayso min afwaahihim afafyaalkooda kasoo baxayso ayaa weynaatay in yaquuluuna maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been unbay odhanayaanoo hadal been ah unbay sheegayaan marka alla subxaanahu watacaala suuradda wuxuu ku bilaabay ammaan uu is ammaanayo ammaan oo dhan inay isaga u sugnaatay wuxuuna ku mahadsan yahay oo ku ammaanan yahay kitaab inuu dadka u soo dejiyey arrintaabuu marka ilaahay subxaanahu watacaala ammaan iyo mahad uu ku leeyahay oo alla wuxuu yidhi alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa alkitaaba kusoo dejiyey addoonkaana nabiyullaahi moxamed baa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam allihii marka waxaa ammaan leh kitaabka addoonkiisa korkiisa kusoo dejiyey alkitaaba kitaabka markaas waxaa bannaan in la yidhaahdo qayiman in lasoo hormariyo taqdiim iyo ta'khiir qayiman xaal uu yahay kitaabka mid toosan la xaaleeya marka qayiman marka waxaan ka laqbaynaynaa xaala ayb walam yajcal ma yeelin lahu ay fiihi kitaabka dhexdiisa ciwajan wax qalloocana ilaahay uma yeelin kitaabka dhexdiisa taas marka waa hab qayimanta marka loo tawjiihiyo oo mujaahid iyo ayaa iyagu waxay leeyihin min baabi taqdiimi wata'khiir weeyaan qayimantana marka alkitaaba ayaa laga xaalaynayaa oo alla kitaabkii buu soo dejiyey xaala kownihi qayiman ou toosan yahay walam yajcal lahu ciwajan qalloocna uma yeelin kitaabka dhexdiisa alleh sidaas marka waa si si kalena marka waxaa ku bannaan in la yidhaha qayimanta caamil in loo soo qadaro wajacalahu alla wuxuu ka dhigay kitaabka qayiman mid toosan buu ka yeelay in la dhaho culamaau luqa qaar badan oo ka mid a sida zamakshari oo kale waxay dooranayaan wajacalahu qayiman in laga dhigo leanna waxay leeyihiin xaaladii in la dhex galo yacnii iyaga saaxibulxaalkii iyo xaalkii in la dhex galo jumlo la dhexgeliyo waa laga fiican yahay bay dhahayaan laakiin culimo kale oo mujaahid iyo rag badan aimo badan iyaguna waxay leeyihin min baabi taqdiimi wata'khiir weeyaan ayb alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay aladii allihii anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa kusoo dejiyey alkitaaba kitaabka walam yajcal aan yeelin lahu fiihi kitaabka dhexdiisa ciwajan wax qallooca aan yeelin ciwajan marka waa nakiro fii siyaaqi nafyi bay taallaa wax qallooca oo dhan qur-aankii waa ka nasahan yahay marka qalloocaasi ha noqdo mid alfaadiisa mid akhbaartiisa axkaamtiisa wax qalloocaa ma jiro oo ilaahay subxaanahu watacaala sida uu u yidhi watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaami meeshaas marka axkaamta qur-aanka marka in qallooc laga fiiriyaa ma aha shay qur-aanku xugun ka gaaray go-aan ka gaaray haddii adiga uu ku cajabin waayo inaad tiraa maya waqtiga lama soco karo maya arrintan waa laga fiican yahay maya arrintan gaaladaba ma sameeyaan iyagaa naga caqli badan gaalada hadday hadday arrintan arrin saxa tahay gaaladaaba samey lahayd iyo heerkaas marka inay dad maraan islaamnimona ay sheegtaan waxay utusaysaa nifaaqooda iyo sandaqada ku jirto iyo diin la-aanta ku jirtay ka tarjumaysaa arrintaas ayb ilaahayna marka wuxuu leeyahy walam yajcal lahu ciwajan walam yajcal aan yeelin lahu ay fiihi qur-aanka dhexdiisa ciwajan wax qallooca aan yeelin haba yaraatee qayiman wajacalahu wuxuu alla ka yeelay qur-aankii qayiman buu ka yeelay mid toosan qayimantaa marka saddex macnaa ku jirta ay mustaqiiman in la yidhaahdo mid toosan buu alla qur-aankii uu ka dhigay laa mayla fiihi wax qallooca aan ku jirin macno labaadna waxa uu yahay qayiman mid yacni u taagan masaalixda khalqiga ayb macno saddexaadna waxa uu yahay qayiman in laga macneeyo ay qayimun calaa maa qablahu min alkutub wixii isaga ka horreeyo kutub ah ayuu dul joogaa uu toosinayaayo waa nasakhayaa wixii marka naskhi iyo marka u baahan sidaasuu marka uu dul taagan yahay waxay ka dhigan tahay qowluhu tacaala aan soo marnay suuratu lmaa-ida wa muhayminan calayhi ayb saddexdaa macnaba marka way ku jiraan labada midka hore iyo midka labaad way islaazimayaan ayb liyundira maxaa loo soo dejiyey kitaabka liyundira inuu digo annaasa dadka inuu ugu digo in la caam yeelo marka xadafka cumuum uu tusaa waxaa kaloo bannaan liyundira in la yidhaahdo siyaaqa maadaama inta la fiiriyo liyundira aladiina kafaruu gaalada inuu u digo ba-san baas uu ugaga digo baaska oo shadiidan aada u daran baaska oo min ladunhu xaggiisa ka ahaaday wa yubashira inuu bishaareeyo almu'miniina mu'miniintiina uu u bishaareeyo aladiina mu'miniinta oo yacmaluuna samaynayeen al acmaala acmaashiha saalixaati suusuubanayd ana lahum biana lahum inay leeyihiin ajran ajri ajriga oo xasanan wanaagsan ajri aada u wanaagsan inay leeyihiin waa jannadii maakihiina xaal ay yihiin kuwa nagaanayo fiihi fii dalika alajri ajrigaa dhexdiisa ku nagaanayo abaddan weligood iyo wayundira alla wuxuu usoo dejiyey qur-aankii wayundira waliyundira inuu u digo aladiina kuwa qaaluu yidhi ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay ou yeeshay waladan ilmo kuwaana inuu u digo muxuu uga digayaana ba'sa allaahi wa cadaabahu ilaahay baaskiisa iyo cadaabkiisa ayuu ugaga digayaa halkan marka meeshii hore marka waxaa la yidhi liyundira ba'san shadiidan halkaa marka cumuumaa ku jira haddaan gaaloo dhan dhahno iyo haddaan dadkoo dhanba ku tilmaano haddana marka waxaa lagu cadfay marka iyadoo gaar ah oo qolo gaar ahoo gaaladii ka mid a la tilmaamay mushrikiintii iyo yahuuddii iyo nasaaradii oo mid kasta uu yidhi ilaahay baa wax dhalay kuwaas baa haddana gaar loo leeyahay marka iyagana in baas aada u daran loogaga digo ayb sida badanna marka macaaniga marka laga la joogo ama laga hadlayo alcadfu alkhaasu cala alcaam cadfu lkhaasi cala alcaam khaas in caam lagu cadfo waxaa uun ku jirto midkan dambe ee gadaal laga keenaya ama wanaag iyo xusni ziyaado ah baa ku jiro ama qubxi ziyaado ah baa ku jira darteed leanna qoladan dhahayso ilaahay ilmow ilmow dhalay kuwii hore ee loo digay waa ka mid ahaayeen haddana iyaga maxaa si gaar ahaaneed loogu soo qaadayaa waxaa loogu soo qaadayaa marka qubxiga iyo foolxumadooda zaa'id ah iyagoo haddana gaalo ah bay kuwan waxay ku dareen afxumadooda ilaahay baa wax dhalay bay ku dareen marka saa darteed buu marka haddana si gaara ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo qaaday warkooda ayb maa lahum uma sugnaanin bihi bi hada alqowli warkan ay dhahayaan oo ilaahay baa ilmo dhalay ah min cilmin wax cilmi ah uguma sugnaaninoo kuma laha marka bihi damiirkaas marka in loo celiyo bi hada alqowl warkaas marka ilaahay itakhada allaahu waladanta wax cilmiga uma laha waa iska dhahayaan waxay la mid tahay suurat lancaam aayaddii aan kusoo marnayo wajacaluu lilahi shurakaaa aljinna wakhalaqahum wakharaquu lahu baniina wabanaatin bigayri cilmin ayay la mid tahay marka amase in bihi ilaahay loo celiyo damiirka oo la yidhaha maa lahum uguma sugnaanin bihi billaahi alle min cilmin wax cilmi ah ilaahay kumaba laha kuwaas oo ilaahay ma yaqaanaanoo cilmi uguma sugna sha'niga alle oo hadday ilaahay yaqaanaan ma aynan dhaheen waxbau dhalay ma aynan dhaheen oo wamaa qadarullaha xaqa qadrihi wa iyaga iyo walaa liaabaa'ihim aabbayaalkood toona wax cilmiga ugu yacni uguma sugna waxaanay ku qowlayaan kaburad waxaa weynaatay kelimatun ayaa weynaatay kaburad marka faacilkeeda waa muqadar kelimatantan dambana waa tafsiir ayaa lagu nasbinayaa ama tamyiiz macnuhu marka wuxuu noqonayaa kaburad way weynaatay kelimatun kelmad baa weynaatay kelimatan min jihati kelimatin bay u weynaatay kelmad ahaan ayb ficilka tarkiya yacni wasnigan lehe kabura waa facula iyada lafteeda marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha marka loo soo qaato ama tacajubka iyo marka uu ku jirayay ka mid tahay marka macno tacajub ayaa meeshan ku jiro wuxuuna noqonayaa kaburad alla weynin badanaa waay kelmad ay ku qowlayaan alla weynin badanaa ayb kelimatan min jihati kelimatin u weynin badanaa kelmadda oo takhruju kasoo baxaysa min afwaahihim afafyaalkooda in yaquuluuna maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been unbay sheegayaan marka hadal been ah unbay odhanayaan in yaquuluuna maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban ilaa qowlan hadal unbay dhahayaan kadiban oo markaa yacni been unbay sheegayaan qoladaana marka ilaahay subxaanahu watacaala iyagana caqiidadii ka luntay baas iyo cadaab iyuu ugu digayaa qur-aankani falacalaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa falacallaka waxaad mudan tahay baaqicun mid halaagaya inaad inaad tahay yaa laga yaabaa nafsaka nafsadaada mid halaagaya inaad tahay yaa laga yaabaa calaa aathaarihim raadadkooda korkooda ku mid ku halaagaya nafsadiisa inaad tahay yaa laga yaabaa in lam yu'minuu haddaynan rumaynin bihada alxadiidi bihadaa kan kanday alxadiidi hadalka ah waa qur-aankii asafan liajli asafin ciil darti dartiis ama murug darteed nafsadaada inaad u halaagto ayaadba ku dhowaanaysaa ayb meeshana marka dee tasliyana nebiga waa u tahay dadaalka nebiga dacwada uu ku bixin jirayna waana tusaysaa oo qoomkiisii oo diiday isaga ku gaaloobay ka jeestay ayuu nebigu ka daba cararayaayo waa ka ciishoonayaayo wuxuu rabaa inay yacni iimaanka iyo xaqa ay qaataan lacaladana sida mashhuurka waxay ku timaadaa macna taraji iyo tawaquc tarajiguna wax la rajaynayo waayo tawaqucana wax soo socdoo laga baqayo waay macno saddexaadna mararka qaar waa isaga timaadaayo macno iska nafyi ah oo in loo jeedo marka nafyi nafyigaasuna marka waxaan ujeedaa yani nahyi in loo jeedo oo falacallaka baaqicun ay laa tabkhac nafsaka nafsadaadii ha halaagin yaa laga wadaa macnahaasaana marka mufasiriin badan ay halkan ku rajaxeen oo nebigii baa waxaa la leeyahay nafsadaada ha ku daba ha iyaga gadaashooda iyo ka daba orodkooda nafsadaada ha u halaagin hadday xadiidkan iyo sheekadan rumeyn waayeen murug darteed ha u halaagin nafsadaadii macnahaas marka baxrulmuxiidka iyo wuu sheegayaa waxaan u jeedaa abu xayaan alandalusi kitaabkiisa baxrulmuxiidka ayb waxaa kaloo isagu yiraahdaa sidoo kale lacalada ishfaaq baa loo jeedaayo tawaquci bay soo gelaysaa un ishfaaq baa ku jiro yacni nooc markaa dhimrin iyo kanixid nebiga sal ll ly slama arrinkiisa la danaynayo oo aada loogu dhimrinayo nimankan marka hanuunintooda iyo ka daba orodkoodii waaba ku dhiman rabtaaba macnaha ayb labadaa macnana marka ma isdiidayaan dabcan ayb falacallaka waxaad mudan tahay ama yacni baaqicun inaad tahay mid halaagayo nafsaka nafsadaada yani inaad nafsadaadii halaagaysaad ku dhowdahay ha yeelin sidaas marka ayb baaqicun marka de waa ismu faacil macna alxaal aw alistiqbaalna ayaa hadda laga laqbeynayaa nafsakana mafcuulkii ay iyadu nasbisanaysay waay ereygan marka baaqicun marka wuxuu ka imaanayaa min bakica yabkacu bakcan oo faclun lagu keeno iyo wa bukuucan labadaba marka waa ku yimaadaa ay qaatilun wa muhlikunna zamaqshari isaga marka wuxuu yidhi waxay ka timid asalkeeda dabiixada ama shayga la gowracayo qofka marka uu neefka qalayo marka uu intuu ku xeel dheeraado ilaa iyo qadaadka ama tunka lafta ku taalla markuu jaro oo madaxii iyo neefkii uu kala jaro ayaa waxaa la yidhaahdaa abqaca fulaanun hebel waa wuxuu gaaray bikhaaci buu gaaray bikhaacana marka wuxuu ku macneeyey isaga cirqun fi sulbi wuxuu yihi marka waa xidid dhabarka maro dhuuntuu ka qadaadkuu ka tegaya ilaa dhabarkuu ku soconaya xididkaas baa marka asalka biqaaca la yidhaahdaa waxaana loo soo qaataa yacni neefka marka la qalayo ama la gowracayo xididkaas marka la gaaro oo meesha ugu dambeysa laga gooyo madaxa neefka ayaa waxaa la yidhaahdaa qofkaasi wuxuu gaaray xididkaasi ayb haddii uu marka ku xeel dheeraado gowraceeda yacni hadda uun meeshaan marka munaasabadu waxay tahay mid halaagaya nafsadiisa ayaad ku dhowdahay inaad ahaato sidaa marka ha ahaan oo ciil iyo murug darteed nimankan gadaashooda ay jeesashada ay jeesteen aada ka murugeysid ayb kelimadda marka asalkeediina sidaas waa ibnulahir nihaayada isaga wuxuu yidhi taalamaa baxadtu canhu kelmaddan marka biqaaca xidid halkan ku yaallo maadaama uu zamaqshari ku sheegay faa'iqa iyo kashaafka labadiisa kitaab waxaa badnayd buu yidhi inta aan baaray fii kutubi lugati kutubta luqada aan ka baaray wadibi kutubta dibigana aan ka baaray watashriixi tashriixa waxaa la yidhaahdaa cilmigan qofka jirkiisa sida uu u dhisan yahay iyo magacyada la kala yidhaahdo xididada iyo halbowlayaalka iyo lafaha iyo maqaar hilib waxaas oo dhan waa cilmiga cilmu tashriixa la yidhaahdaa afafkan qalaadna waxaa lagu yidhaha anatomiga nacam cilmigan anatomiga la yidhaahdo waa cilmu tashriix haddaad maqashaan marka wuxuu leeyahay kutubta cilmu tashriixa ka waranto iyo kuwa dibiga ka warama iyo kuwa luqadaba waa ka baaray buu yidhi falam ajid ilbikhaaca bilbaa'i madkuurun fii shayin minha waa waaye buu yidhi wax oo xididkaa sheegaya ma aanan arkin bal fiiri marka culimmadii hore dadaalka ku jiro kelmaddan marka markuu zamaqshari saa uga arkay ayaa baxhigeedii waxay la gashay kutubta calaaqada lale oo dhan inuu baaro markaasu wuxuu yidhi intaan baaray baan ku daalay marka meeshaasi culimadii horena inay wax badan qoreenaad dareemaysaa leanna kutub dibi waa qornaa carabi bayna ku qornaa jireen tashriixa cilmigan anatomiga wow qornaa oo culimadii muslimiinta way qoreen kutubu wuxuu ku dhignaa carabi luqo carabi leanna maxaa yeelay waxa uu ku raadinayo ama uu ku baarayo waa macluumaadkaas marka ilbaxnimada muslimiinta waqti waxaa soo maray ay aada muslimiintu ilbax ay u ahaayeen waqtigaanna da dadku islaamkiiba waxay u malaynayaan aqoon darro ayay u haystaan leanna dadkii muslimiinta waxay aaminsan yihiin yacni ama zamankanba dib u dhacay dib u dhaca laakiin islaamka uma keenine iyaga cajsigooda ayaa keenay falacallaka waxaad ku dhowdahay ama waxaad mudan tahay baaqicun mid halaagaya inaad tahay oo dilayo nafsaka nafsadaada inaad dilaysid ayaad ku dhowdahay calaa aathaarihim iyaga raadkooda korkiisa aad ku dilaysid nafsadaada yani calaa aathaarihimna raadku waxay tahay ka daba orodkooda bal inaad soo celiso maadaama iyagu ay jeesteen isticaaraa ku jirto in lam yu'minuu haddaynan rumaynin bi hada alxadiidi bi hada kan alxadiidi ee sheekada ah ama hadalka ah waa qur-aankiie haddii aynan rumaynin sidaas baad ku dhow ayaad ku dhowdahay ee sidaa markaa yeelin asafan liajli asafin murug yacni iyo ciil dartiis inaad markaa nafsadaadii u disho inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala wa inaa lajaaciluuna maa calayha saciida jurusa adduunya iyo xaalkeeda marka alla ka warramaya allihii abuuray baa ka warramayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi innaa anagu jacalnaa waxaanu ka dhignay maa waxa cala al ardi dhulka korkiisa ahaaday ziinatan ayaanu ka dhignay qurux iyo dhaldhalaal baan ka dhignay lahaa lil ardi dhulkii baan uga dhignay qurux baan dhulkii uga yeelnay oon uga dhignay linabluwa inaan imtixaanno oon jarribno hum iyaga dadkii ayuhum koodii axsanu huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka u wanaag badan inaan marka taa aan muujino oon jarribno wa inaa anaguna markii sidaa loo qurxiyey kadib wa inaa anaguna la jaaciluuna kuwii yeelayaan nahay maa waxa calayhaa ardada korkeeda ahaaday saciidan ayaan ka yeelaynaa ciid ama yacni dhul bannaan ayaanu ka yeelaynaa saciidan ay turaaban ciid ayaanu ka dhigaynaa jurusan oo wax dhir ah oo ka baxaya aan jirine gawaan ah ayaanu ka yeelaynaa oon ka dhigaynaa raa-ayadda hore alla wuxuu leeyahay inaa anagu jacalnaa jacalada marka lababa waa ku bannaantaha bimacnaa tasyiirki in laga laqbeeyo macnuhu ou noqdo maadana mafcuul awal laga dhiga ziinatanna mafcuul labaad laga dhigaa bannaan waxaa kaloo bannaan jacalnaa bimacnaa khalaqnaa in laga laqbeeyo inaa jacalnaa waan abuurnay in laga dhigaa khalaqa haddii laga dhigana hal mafcuul bay khalaqadu qaadanaysaa maada ayaana noqonayso ziinatanna markaasi waa la xaalaynayaa labadaasba marka waa ku bannaan tahay inaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay oonu ka dhignay tasiirkan ku wadaynaa maa waxa cala al ardi dhulka korkiisa ahaaday ziinatan baanu ka dhignay qurux ayaan lahaa lil ardi dhulkii uga dhignay waxaan dhulka dushiisa saaran oo dhan dhulkii baan qurux uga dhignay meeshaasi marka maadaasi cumuumkeeda maa loo daynayaayo wax kasta oo dhulka korkiisa saaran ziine iyo qurux miya mise waxaa weeyaan caam oo markaa yacni wax maksuus ah oo markaama waxaa laga bixinayaa waxyaabahan foosha xunay ama dhibka badan ee masaska iyo halaqyada iyo bahalladaa dadka cunayo iyo ma laga saarayaa iyaga culimada qaar marka waxay leeyihiin cumuumkaa lagu wadayaayo waxaas adiga aada u arkayso inay fool xun yihiin ama ay dhib u joogaan oy dadka dhibayaan marka laga fiiriyo suncada alle iyo xikmada alle iyo qudrada alla laga fiirinaya iyaga xataa qudradaas alle marka waxay quruxu iyo iyo waxay keenaysaa marka iyo wax wanaagsan marka abeesadan iyo maskan dhulka ku socdee dadka dhibaataynaya ama xoolaha dhibaataynaya wax cunayo ee haddaad aragto marka makhluuq alle maadaama uu yahay xikmadi ku jirto qudrada alle laga arkaayo dhexdiisa taas marka waxay ku tusaya yaa marka ziinada la sheegaya marka waa taas mar haddii qudradii alla lagu garanayo laga arkayo qurux waaye cumuumka marka in sidaa lagu wado wax diidaya ma laha amase in la yidhaahdo maa cala al ardi in markaa laga macneeyo wixii ziina ay ku jirtaa loo jeedaa la ayb ziinatan baanu ka yeelnay oon ka dhignay qurux ayaan lahaa lil ardi ardadii uga dhignay linabluwa maxaa dhulkan marka waxaa kor saaran ziinada iyo quruxda loogu yeelayna linabluwa inaan imtixaano hum dadkii dhulka ku kor noolaa ee insi iyo jinni inaan jarribno oon imtixaano ayuhum koodii axsanu huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka ka ku wanaag badan inaan bal yacni imtixaano oon dadkii markaa ogaano oon muujino bannaanka soo dhigno wixii markaa camal ahaan camalkoodu wanaagsan yahay waxay la mid tahay qowluhu tacaala aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala iyo aayaddii kale suuratu huud aan kusoo dhaafnay aan kusoo marnay wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sitati ayaamin wa kana carshuhu cala almaai liyabluwakum ayukum axsanu camala oo iyadana marka waxa dhul iyo cir loo abuuray geeri iyo dhimasho loo abuuray dhulkan waxaa loo qurxiyey dadka in marka la jarribo koodii bal camal wanaagsan samaysto la arko camalkaa marka axsanu camalanna waxaa weeyaan camalku waxaa waa wanaag badan yahay la dhihi karaa marka uu akhlasuhu wa aswabuhu midka ilaahay loogu daacadnimo falid badan yahay looguna toosnaan badan yahay dhulkii marka haddii sidaa loo qurxiyo ma looga tegaa sidii sidiisaas maya maalin waxaa imaanaysa isaga dhan kharaab uu ahaanayo waa la duuduubayaa dhulkii waa laga tegayaa dhulkan kharaab ayaa laga dhigayaa marka alla taasuu tilmaamayaa marka adduunyadan tirada badan hawa hanqaltaagin waay waxaa ka dambeyn doona kharaab si kastoo iskugu dubaridan tahay si kastoo qalab u yaallo si kastoo sare layskor saaro qurux badan ay ugu yaallaan waxaa imaanaya un inay baaba-aysa kalaa idaa dukkat ilardu dakan daka yaa ka dambaynayso marka waxba ha isku wareerinin ee midda baaqiga noqonayso ku dadaal wa inaa anaguna la jaaciluuna kuwii yeelayaan nahay maa waxa calayhaa dhulka korkiisa ahaaday waxaanu ka dhigaynaa kulligiis saciidan ay turaaban ciid ama caro ayaan ka yeelaynaa oon ka dhigaynaa juruzan carada oo jyacni juruzan kaasoo marka gawaan ah oo aynan waxba kasoo dhalanaynin aljuruzu marka waa yani alamlasu waa dhulka malaaska ah oo aan waxba kasoo dhalanaynin ayb aladi laa nabaata fiihi wax dhir ana marka dhexdiisu ounan ahaanaynin horudhacaas marka alla kitaabkii muhimadiisii markau noo tilmaamay bishaarada mu'miniinta iyo digniinta gaalada uu siinayana nooga warramay nebiga dadaalkiisa dacwada uu ku bixinayo inuusa waxbaha karanayninna laga warramay adduunyada dadka ka hortaagan inay ilaahay xaggiisa u dhaqaaqaanna xaalkeeda alla uu ka sheekeeyey ayaa tusaalena la siinaa marka dad adduunyo iyagoo haysta ka tegay oo god dhulka hoostiisa u galay aakhiradooda darteed u galay waa marka tusaalahan soo socdo qisatu asxaabiilkahf waa namuudaj waayo waxayna tusaysaa dad guryahoodii iskaga tegay oo ilaahay dartii uga tegay guryahoodii oo doortay nolol adag bay doorteen inta diinkoodu ka fidnoobi lahaa am xasibta am bal e xasibta a xasibta miyaad u malaysay anna asxaaba alkahfi godka asxaabtiisa waalraqiimi waraqiimi wa asxaaba araqiimi looxii wax ku qornaayeen asxaabtiisii ma waxaad u malaysay kaanuu inay ahaayeen min aayaatinaa xaal ay aayaadkeenna ka mid ahaayeen cajaban ay shay-an shay miyaad u malaysay inay ahaayeen shayga oo cajaban la yaab badan oo la yaab leh ayb amtaani marka bimacnaa bal waayo waa munqaica waayo marka waxaa laga laleeyahay am xasibta bal a xasibta bal warkii hore idraab laga sameynayaa am bal e iska badaaye warkii horeba iskaga soo tag xasibta a xasibta miyaad u malaysay ana asxaaba alkahfi godka asxaabtiisa waalraqiimi iyo looxii wax ku qornaayeen alraqiim waa faciil bimacnaa mafcuul alraqiim bimacnaa almarquum waayo waalmarquumu waxaa weeyaan shayga maktuubka ahee la qoray ee sideedana marka asxaabuulkahfi iyo asxaaburaqiim laba qolo may kala yihiin mase waa hal qolo waa hal qolo sidaasaa marka jumhuurulmufasiriin ay u badan yihiin waxayna ahaayeen asxaabulkahf iyagii marka godka lagu arkay ayaa waxaa la arkay marka haddana loox baa intay soo qaadeen ayaa magacyadoodii lagu qoray meesha godkii baa marka la dhigay raqiimku marka waa looxaas ay wax ku qornaayeen waa asmaa'dooda lagu dhigay marka godka asxaabtiisa iyo looxay wax ku qornaayeen dadkiisii miyaad u malaysay kaanuu inay ahaadeen min aayaatinaa aayaadkeenna xaal ay ka mid yihiin shay-an shay inay ahaadeen miyaad u malaysay cajaban shayga oo cajaban la yaab leh marka cajabantu waxaa weeyaan sifo mawsuufkeedu qadaran yihi ayb marka macnaha guud ee aayaddu maxay noqonaya asxaabulkahf miyaan iyada ahayn aayad iyo calaamad iyo mucjizo cajaa-ible miyaynan ahayn haddii ay tahay muxuu ilaahay u leeyahay marka ma waxaad u malaysay asxaabulkahf aayaadkeenna cajiibka badan inay yihiin maxaa laga wadaa marka dhowr waxyaaboodba marka waa la yidhaahdaa sida ugu badan ama loo badanya ugu fiicane waxa ay tahay macnaha waxaa loo jeedaa ma waxaad u malaysay aayaadkeenna yacni aadka u cajiibka badanoo kuwani asxaabulkahf wax ka cajaa'ib badan baa aayaadkeenna ka mid ah waxaa ka cajaa'ibka badanna marka waa dhulkan iyo cirkan taagan wayna ilaahayna in badan dhulka iyo cirka abuuristoodu wax weyn inay yihiin buu tilmaamayo la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas ayuu alla leeyahay asxaabulkahfna dadkaa unbay ka mid yihiin dabcan waxaa kaloo alla uu yidhaahdaa marka qor yacni dhulkan iyo cirkan marka abuuristooda aad buu alla uga shee sheekeeyaa ee khalqi aada u cajaa'ib badan inay yihiin buuna tilmaamayaa aayaddu marka macnaheedu wuxuu noqonayaa asxaabulkahf waa laga cajaa'ib badan yahay oo waxaa ka cajaa'ib badan dhulkan iyo cirkan siday u taagan yihiin maamulkooduna u socdo ayb maahan macnaha marka in la leeyahay asxaabulkahf iyagu wax cajab ah kuma sugna layaab waa ku sugan waa ku sugan tahay dad saddex boqol iyo sagaal sano iska hurdo oo haddana aan korkoodu isbedelin oo la gedgedinayo hadba qoraxdu meel yacnii looga leexinayo looga wareejinayo wax aada u cajaa'ib badan way tahay laakiin waa laga cajaa'ib badan yahay waay middan adiga hala yaabin waay ayb tafsiir labaadna waxa uu yahay cilmiga iyo xikmadda aan ku siinaa ka cajaa'ib badan asxaabulkahf maa tafsiirkaa marka ibnu cabaas baa laga wariyey ina aladii aataytuka min alcilmi waalxikmati afdalu minhum ama afdalu minhu qisada asxaabulkahf waxaa ka fadli badan cilmiga iyo xikmadda aan ku siinay hala yaabin marka leanna asxaabulkahfi godkani meesha uu ku yaalay qaar mufasiriinta ka midana shaam iyo dhulkaasu ku yaallay bay dhahaan qaarkoodna waxay yidhaahdaan maya ee andalus buu ku yaalay sida uu tilmaamayo abu xayaan alandalusi fi lbaxri lmuxiid oo qaarkood iyo ibnu catiya laftiisa fi lmuxarari lwajiiz marka waxaa la yaab bale oo ka yaab badan qisatu asxaabiilkahfi adigii oo maka joogo cid kuusoo gudbisay warkeedoo kalena aynan jirin wax qorid iyo akhris iyana aan lagugu ogeyn oon lagugu aqoonin wax ka dhacay galbeedka adduunyada marka galbeedku waxaa weeyaan andalus qiso andalus waa hore ka dhacday inaad adiga ka sheekayso adoo aan waxna qorin waxna akrinin taasaaba ka yaab badan way marka cilmiga xikmadda aan ku siinaa ka yaab badan macnaheedu sidaas waayb am xasibta bal ee ah xasibtama waxaad u mooday ood u malaysay ana asxaaba alkahfi godka asxaabtiisa iyo waraqiimi wa asxaaba almarquumi kitaabkii la qoray ama looxii la qoray dadkiisii kaanuu inay ahaayeen min aayaatina aayaadkeenna xaal ay kamid ay ka mid yihiin cajaban shay-an inay ahaayeen miyaad u malaysay shayga oo cajaban la yaab leh id awa alfityatu ila alkahfi udkur xus id waqti xus awaa oo u dunmay alfityatu dhallinyaradii ay u dunmeen ila alkahfi godkii ay galeen fa qaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii min ladunka adiga agtaada naga sii raxmatan naxariis wahayi fududay lanaa annaga noo fududee min amrinaa arrinkeenna xaggiisa rashadan hanuun nooga fududeeyo arrinteenna arrin marka hanuun ku dhisan ilaahu ka yeel sidaa marka ay dhahayeen qisadoodii baa marka laga hadlayaa id marka waxaa lagu tacallujinayaa udkur bimacnaa marka udkur xus id waqti xus aw alfityatu awaa ou galay alfityatu dhallinyaradii ay galeen ay u dunmeen ilalkahfi godkii ay u dunmeen faqaaluu markaa waxay ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii min ladunka min cindika adiga agtaada ilaahu naga sii raxmatan naxariis wahayi fududay lanaa annaga noo fududee min amrinaa arrinkeenna xaggiisana rashadan hanuun noogaga fududay oo arrinteennan marka weyn ee aan dhulkii aan ku dhalannay iyo meeshii aan joognay aan uga dhex baxnay een diinkeenna innagoo la cararayna ilaahu arrintaa marka mid marka fudud oo hanuun iyo marka aada ugu noogu yasirto sidaas ka yeel saasay dheheen ayb fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada fadarabnaa waxaanu yeelnay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda waxaanu yeelnay xijaaban xijaab ayaan yeelnay maanican ka celiyo min asamaaci maqalka ka celiyo ayaanu yeelnay fi lkahfi godkii dhexdiisii yacni xaal ay ku sugan yihiin siniina sanado dhexdeed ayaanu sidaa yeelnay cadadan macduudatan la xisaabo oo la tiriyo uma markaa dabadeed bacahnaa waanu soo bixinay hum iyagii baan soo bixinay linaclama inaan muujinno oon bannaanka keennoon yacni dadkii ogeysiino ayulxisbeyni labada kooxood oo doodayo tii ahoo axsaa huwa isaguba axsaa koobid badan limaa labithuu lilubthihim nagaadi nagaadidooda koobid badan amadan xagga yacni waqtiga ama yacni gaayada ama tirada ku koobid badan inaan bannaanka soo dhigno qolada labada kooxood midda koobtay oo arrintaa ogaatay inaan bannaanka keenno alla markaa wuxuu tili qudradiisa wax kamida buu noo sheegayaa aayaddanna oo dadkani markay godka galeen ilaahay subxaanahu watacaala dhagahooda ayuu wuxuu ka xijaabay maqalka si ay u seexdaan marka oo xarakadoodiina ay u danto iyagiina ay u seexdaan marka alla wuxuu leeyay fadarabnaa waxaanu yeelnay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda ayaan waxaanu yeelnay xijaaban baan yeelnay mafcuulka marka waa muqadar xijaaban baan yeelnay xijaabka oo maanican ka celinaya iyaga mina samaaci maqalka ka celiyo ayb marka darbiga waxaanu yeelnay marka laleeyahay isticaara ku jirto oo yacni aada badiica u ah weliba macnuhuna waxa uu yahay hurdadoodii siday u cuslayd baa ilaahay wuxuu ka cabirayaa fadarabnaa calaa aadaanihim in dhagahoodiiba xijaab la saaray sida ay hurdadooda u cuslayd oo aynan marnaba uga kicin ayb macno noocaasa marka isticaaro sidaasaa ku jirto weliba marka wuxuu tusayaa liyadulla calaa quwati almubaasharati waallusuuqi waalluzuumi yacni sida ay hurdadu u laasimtay darnaanteedaa lagu tusaa ayb oo marka waa sida ilaahay uu leeyahy waduribat calayhim adillatu waalmaskanatu yahuuddii marka waxaa lagu waxaa la laasimiyey oo la dul dhigay oo lagu dul dhisay korkooda dulli iyo maskana yani maskanada iyo dulliga siduu u laasimay darteed baa marka waxaa laga cabiray macnahaas tanna sidii oo kaleba ayb fadarabnaa waxaanu yeelnay calaa aadaanihim dhagahoodii korkooda ayaan waxaanu yeelnay xijaaban xijaab xijaabka oo maanican ka celinayo min asamaaci maqalka ka celinayo fi lkahfi godka dhexdiisa iyagoo ku sugan xaal ay ku sugan yihiin siniina sanado ayaan yeelnay sidaasi sanadaha oo cadadan macduudatan la tiriyey waa masder ismu mafcuul laga laqbeynayo cadadan ay macduudatan yacni la xisaabay oo la tiriyey tafsiir sidaas tafsiir kalena cadadan ay daata cadadin sanadahaas oo daata cadadin tiro u saaxiib ah ayaan saa yeelnay uma markaa dabadeed bacahnaa waanu soo markaa ilaahay qudradiisa marka meeshaa nalaga tusayaa dadkaa marka muddadaa dheer ilaahay marka hurdadaa u keenay xarakaadkaas xarakaadkoodiina ay dansanaayeen ayb ilaa inay gadgadoomayaan uun maahan uma markaa dabadeed bacahnaa waanu soo bixinay hum iyagii baan soo bixinay linaclama inaan ogaano inaan ogaano marka cilmigu waa cilmu duhuur ilaahay waa ogaa isaga laakiin inuu bannaanka keeno wixii isagu uu ogaa alleh in bannaanka uu keeno oo dadku markaa yacni ay arkaan ayb uma markaa dabadeed bacatnaahum waa soo bixinay iyaga hurdadii baa laga soo kiciyey maxaa looga soo kiciyey haayada iyo alcila alghaa'iya maxay tahay oo hurdada looga soo kiciyey linaclama weeyaan inaan muujinoon bannaanka keenno ayulxisbayni ayudaani marka waa iyada hadda marka waxay ku binaysan tahay damo waa xaaladii marka ayuda la binaynayay waa ayun kamaa wa ucribad maa lam tudaf wa sadru waslihaa damiirun inxadaf ibnu malik uu dhihi jiray nacam hadda marka xaaladii marka ay mabniga ahayd baa joogto leanna waana idaafaysan tahay sadru silihii jumlada silada ayuda silada u ah sadrigeeda horena waa la gooyayoo huwa axsaa waay midda aan soo qadarayni marka ayb marka macnaha ku jira sidaas waa waa haddaan axsaada ka laqbayno afcalu tafdiil ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa uma bacatnaahum waanu soo bixinay linaclama inaan muujino ayulxisbayni labada kooxood kii ohoo axsaa huwa isaguba axsaa koobid badan limaa labihuu lilubtihim nagaadidooda koobid badan amadanna ku koobid badan xagga waqtiga ama cadadka ku koobid badan ayb axsaada markaa waxaan ka dhignay laba macnaa axsaadan ku jirto in laga laqbeeyo afcalu tafdiil qaar baa marka bush iyo in laga laqbeeyo axsaada ficil maadi in laga dhigo oo markaa uu noqdo linaclama inaan ogaano muujino ayulxisbayni labada xisbi kii ahoo axsaa koobay ayaa la dhahayaa marka limaa labithuu nagaanshahooda koobay amadan yacni waqtigooda koobay amadanta marka mafcuul bay axsaa u noqonay marka axsaadii baa marka waxaa ka imaan karo afcalu tafdiilna waa noqon kartaa waxaa kaley noqon kartaa ficil maadi afcalu tafdiilka marka qaar baa waxay ku keeneen cillay ku keeneen waxay yidhahdeen afcalu tafdiil suuragal maaha sababtoo ah afcalu tafdiilka iyo tacajubka iyo waxaa laga bixiyaa ficil thulaathi ah axsaana ficil thulaathi ah ma ahano waa rubaaci sidaasaa qaarkood marka ay wataan laakiin mas'aladaa lafteeda naxwiga abaa saddex qowl ay ku jirtaa qowl wuxuu leeyahay marka mutlaqan ficil rubaaciya waa laga bixin karaa afcalu tafdiil waana sida siibaweyhi kitaabkiisa uu ku rajaxay way siibaweyhin hadda naxwadii marka waxaa weeyaan imaamkeeda oo isagu marka wuxuu leeyahay ficil thulaathiya in loo shardiyaaba aanba yacni masalo horta laysku raacsan yahay ma aha wuxuuna leeyahay afcalu tafdiilku waa ka imaan karaa ficil rubaaci ah ayb adila iyo waxna waa keenayaa kuwan kale laakiin kasoo horjeeda iyagu waxay leeyihin maya adiladaa oo dhan waa shaadi waaye nacam shuduudan bay ku timaadaa marka samaac waaye qiyaas ma gelayso iyay dhahayaan qowlka labaadna waxa ay tahay afcalu tafdiilka ficil thulaathi wax aan ahayn lagama lagama dhisi karo waa sida kutubaha naxwada iyana aad ku aragtaan dabcan ayb tan saddexaadna waxa uu yahay ficilkan marka hamzada ku jirta rubaaciga hamzadiisu naqli inay tahay iyo inaysan hamze naqli inaynan ahayn loo kala fiiriyo oo markaa wuxuu leeyahay haddii ay markaasi hamzadiisu ay noqo saa marka in loo kala saaray ibnu cusfuur ayaa iyadana midaas damba wato oo wuxuu leeyahay middaa naqli hadday hamzadu naqli tahay ma banaana ligayri naqli hadday meesha u joogtana waa bannaan tahay saddexdaas baa ku jirta abuxayaan laftiisuna marka waa tilmaamay marka sida siiba weyhi marka lagu socdo axsaadaani marka waa lagu wadi karaa marka afcalu tafdiil in laga dhigo naam iyadaana sahlan marka si loo fiiriyo naam ayb uma markaa dabadeed bacatnaahum waanu soo bixinay linaclama inaan muujino ayulxisbayni labada kooxood kii ahoo labadan koox marka yaa waayo akharu lmufasiriin labadan kooxood waxay ku tageen inay yihiin asxaabulkahfi iyo magaaladii ay ka imaadeen dadkii joogay ayaga waayo marka waxaa yacni arrintan marka isku hayo saasay marka mufasiriintu aktharkoodu ay u badan yihiin ayb waakharu lmufasiriin calaa ana axad alxisbayni labada xisbi midkood waa asxaabu lkahfi walaakhara kan kalena ahlulmadiina ahlu lmadiinati magaalada dadkii joogay oo magaaladii ay kasoo qax- kasoo carareen dadkoodii yacni markii lasoo bixiyey kadib meeqa sana ay dadkani ay maqnaayeen oo ay hurdo ku jireen dadkii magaaladana taariikh iyo waxbay xisaabsanayaan iyagiina waxbay sheegayaan waana sida imaan doonto kadalika baca aayadda markaa gadaal ka imaan doonto ayb oo iyaga laftooda marka inay isku qabteen marka kam labithtum qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawmin iyo sidaa ay isku qabteenna wuu sheegi waa imaan doontaa ayb ayulxisbayni marka labadaa kooxood kii ahoo axsaa huwa isaguba axsaa toosnaam yacni koobitaan badan limaa labithuu lilubhihim iyaga intay godka ku nagaayeen xifdin badan oo koobitaan badan inaan muujina amaadan yacni xagga waqtiga ama yacni xadda xagga cadadka alimaam maxamed alamiini shanqiiti raximahu llah wuxuu yidhaahdaa de ciladaani waxaa laysdhihi karaa su-aal dadkani in loo soo kiciyo soo kicintoodana cillo looga dhiga labadan koox midda wax dabdisay ee wax xifdisay in la muujiyo macnaha weyn oo ku jiraa waa maxay nacam heer laga dhigo cillo iyada bachigaas iyo soo bixintaaba asxaabulkahaf ay keentay yacni maxay yacni cillo weyn maxaa ka dhigay su-aashaa marka haddii la keeno marka wuxuu leeyahay taxqiiqan liamri haa-ulaa'i way marka liamri haa-ulaa'i alfitya waxaa aada loo taxqiijinayaa dhallinyaradan sha'nigooda sha'ni caan baxay oo aan la inkiri karin inuu yahay a laga rabaa meesha arrintan mar haddii magaaladii dadkeedii iyo iyagiiba ay yacni arrintan falanqeynayaan oy ka hadlayaan idan qisatu asxaabiilkahfi waa qiso mutawaatir ah iyaga marka qisadoodu inay mutawaatir tahay in la fahmana waxaa ka dhalanaya qudradii alle iyo mucjizada meesha alle uu ka rabo iyo bachiga isa soo nooleynta qiyaamaha iyo inuu alle awoodi karaa marka meeshaa ku hoos jiraysa marka ma ahan cilo iska dheeldheel a ma ahan naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi inahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa naxnu inaga ayaa naqusu qisaynayno calayka adiga korkaaga yacni ku qisaynayno naba'ahum iyaga khabarkooda bilxaqi multabisiina xaal aan ku dheehanahay ama inagoo ku dheehan bilxaqi xaq anagoo ku dheehan baanu ku qisaynaynaa xaalkooda iyo warkooda inahum iyagu fityatun dhallinyaro ayay ahaayeen inahum iyagu fit fityatun dhallinyaro waay dhallinyarada oo aamanuu rumeeyeen birabbihim rabbigood rumee rumeeyeen wasidnaa waanu kordhinay hum iyagaan u kordhinay hudan hanuun baan u kordhinay wa rabadnaa waan xirnay calaa quluubihim quluubtoodii baan xirnay oo yacnii adkaysi ayaan siinay id oo waan adkaynay oo yacni adkaysi baan siinay id waqti qaamuu ay istaageen oo boqor marka aada dictatoor u ahaayo jabbaar ahaa bay hortiisa istaageen oo ay tawxiidka ugu hor dhawaaqeen hortiisa ugu dhawaaqeen id waqti qaamuu ay kaceen oy istaageen fa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigeen kana abuuray na leh na maamulayo rabu samaawaati samaawaat rabbigooda waaye waalardi dhulka rabbigiisii waaye rabbiga inagana abuuray idinka idin dhul ici rabbiga abuuray waaye lan nadcuwa ma tuugayno ma caabudayno min duunihi isaga sokadiisa ilaahan ay macbuudan mid la caabudo hor yacni sokadii ma baryayno mana tuugayno laqad qulnaa la wallaahi qad xaqiiqehe qulnaa waxaanu niri oon dhahnay idan markaa haddaan allah keyrkii macbuud kala caabudno ama la caabudno waxaanu markaa dhahnay shatatan qowlan hadal shatatan xadgudub iyo jowr ah hadal xadgudub ah oo meelka dhac ah ayaanu markaa inagu ku qowlnay haa-ulaa'i kuwani qowmunaa qowmkeennii waaye ittakhaduu waxay ka dhigtay ittakhaduu xaal ay samaysteen min duunihi alla sokadii aalihatan macbuudi macbuudyaal xaal ay samaysteen alla sokadii lowlaa ya-tuuna hal laa ya-tuuna may la imaadaan calayhim iyaga korkooda bisuldaanin xujo may la imaadaan xujada oo bayinin cad may la imaadaan oo shirkigooda daliil u noqon karto faman yaa adlamu ka dulmi badan xujo ma keeni karaane faman yaa adlamu ka dulmi badan minman xad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay calallaahi alle korkiisa kadiban been ku abuurtay yaa ka dulmi badan bay dhaheen ayb hadalkoodu marka sidan buu u cad yahay una qiimo badan yahay marka alla wuxuu leeyahy naxnu inagaa naqusu qisaynayna caleyka adiga korkaaga naba-ahum warkooda ayaan ku qisaynaynaa bilxaqi xaqnimo ayaanu kugu qisaynaynaa xaqnimo marka bilxaqi in naqusu lagu tacalujiyaa waa bannaan tahay bilxaqi in lagu tacalujiyaa wasfi lasoo qadarayo xaalo ah oo macnuhu marka uu noqonayo multabisiina inagoo ku dheehan ayaanu ku qisaynaynaa warkooda bilxaqi xaq inagoo ku dheehan inahum iyagu fityatun dhallinyaray ahaayeen dad dhalinyar dhallinyara marka laleeyahay qofku markuu dhallinyaryaha nolosha waa u cusub tahay noloshana marka sida qofka waayeelka noqday oo kale maahano rajo badan buu noloshii ka qabaa arrinka ay qaabilayaanna waa nin boqor ah oo jabbaar ah oo ilaahay qeyrkii caabudo haddii marka ay hor istaagaanna horow ka kala tuurayaayo inuu markiiba dilaa halis ay u yihiin iyagii marka dad dhallinyaro oo noloshii markaa ku cusub oo noloshiina marka rabo yacni iyagoo sidaabay ahaayeen inahum iyagu fityatun dhallinyaray ahaayeen dhallinyaro weeyaan aamanuu rumeeyeen birabbihim rabbigood rumeeyeen waa dhallinyaro marka iimaan laga helayo rabbigood rumeeyey wasidnaa markay rumeeyeen marka alla wuxuu leeyahy wasidnaa waxaanu ku u kordhinay hum iyaga hudan hanuun ayaanu u kordhinay marka wasidnaahum ilaa iimaanihim iimaankooda birabbihim ay rumeeyeen baan waxaan ku darnay iimaanan baan ugu kordhinay iyo wabasiiratan aragti bidiinihim ay u yeeshaan ayb xataa sabaruu marka iimaankaas iyo hanuunka alla u kordhiyey maxay maxay ka dheefeen waxay ka dheefeen xataa sabaruu ilaa markaa ay sabreen calaa hijraani daari qowmihim qoomkoodii dhulkii ay deganaayeen inay ka hijroodaan bay karti u yeesheen waalharabi min beyni adhurihim dhexdoodana inay ka ordaan bidiinihim ay la ordaan diintooda ilallahi yacnii ilallaahi alla xaggiisana ay la aadaan ay ula ordaan ayb wa firaaqi maa kaanuu fiihi iyo waxa ay ku sugnaayeen inay faaruqaan oo waa maxay marka oo yacnii nolol markaasi aada u min khafdi alcayshi nolol fudud ah jilicsan waliinihi iyo yacnii nolol jilicsan inay ka tagaan ilaa khushuunati ilaa khushuunati almukthi fii kahfi ljabal yacnii nolol jilicsan raaxo ku jirto dalkoodii ay ku nool yihiin ayay ka tageen waxay aadeen nolol adag oo ah god in lagu baaqi ahaadoo lagu nagaado ayb taa marka maxay ku gaareenna waxay ku gaareen iimaankii ay la imaadeen iyo hanuunkii ilaahay u kordhiyey taasaa marka shajaaco iyo geesinimo iyo karti ayay siisay ay u adkaystaan dhibkaasoo dhan qofku markuu dhibka haddii uunan marka diin marka diintooda iyagoo la cararayo haddii marka diintu ay timaado in diintii lala cararo diintii iyo adduunya markay isu timaado adduunyada in la waayo ama dhib laysaga noolaadaa khayr badan inta diinta ay fidn iyo dhib iyo fidna ay ku imaan lahayd dhallinyaradaani marka darsiga ugu horeeya oo laga qaadanayo qisadoodu waxay tahay qofku inuu diintiisa aada ugu fara adaygo oo xataa hadday kalifto inuu god hoostiis ku noolaado inuu iskaga noolaado intay diinta ka fidnoobi lahayd waana arrin madlab aada iyo aada u qiimo badan waa nebiguna sal ll ly slam wuxuu tilmaamay aakhiru zamaanka laba qof ayaa dadka ugu kheyr badan nin marka rajulun mumsikun bicinaani farasihi nin faraskiisa xakamihiisa haysto oo marka ilaahay jidkiisa ku dagaalamayo iyo nin diintiisii fidno kala dheeraaday oo buurahaas u galay oo markaa yacnii inta diintiisu ay ka fidnoobi lahayd halkaas marka yacnii noloshaa adag doortay inagiina maanta iyadoo noloshuba aynan adkayn ayaa dadkii marka adduunyo yaroo ay waayaanoo dheeraad ah hadda dad adduunya inta la waayey aan dhimanaynaa ma leh iyadoon taa aynan jirin baa adduunye kororsiga keliya ayaa qofkii diintiisii meel halis u ah oo u aadayaa ama oo u gelayaa ilaa marka yacnii aan aragnay dad marka ilmo yaryar ama dhallinyaro yaryar ilmaba yaanan dhihin dhallinyaro yaryar oo labaatan jiro ah oo marka diintii ilxaad iyo kaga ku bedelay diinkoodii oo dhulkaas gaalada marka hadda waxa ka socdo iyo diinka ka jira waa ilxaad oo diin dhanba in layska beeniyo meel layska dhigo oo qofku uu u noolaado sidii xoolo oo kale waxaad arkaysaa marka soomaalidii ilxaadkii marka iskuulladii iyo jaamacadihii iyo bii-adii iyo saaxadii buu ku dhex jiraa galbeedka mar haddii ilxaadku uu sidaa yahay ee caqiido fiican iyo tarbiyo wanaagsan iyo dadaal badanna aan meeshii lagu haynin marka dadaalyaridii iyo waxaa isbarbar soconaya niman ayagu dadaalayo ilxaad ku dadaalayo diin xumo ku dadaalayo markaasay dhallinyaradii su-aale waxay ku weydiinayaan aada la yaabto horta ilaahay ma jiraa iyo maxaa caddaynaya inuu ilaahay jiro iyo adduunyadani wuxuu waxay ka bilaabatay atam atam meel inta la dhigay qarxay markaasu marka badahan iyo buurahan iyo waxaan baa samaysnay bay ku leeyihiin nadariyaadka noocaas oo kalea iskuullada lagu dhigaa jidadka lagu hayaa wasaa-ilul iclaamka lagu hayaa markaasaa waxaa ka dhalatay marka ardaygii marka de kas ninkii dhallinyaro ah ee kasoo tooso guri aan diinta laga aqoonin inta badanna ilmaha soomaalidu waxay sameeyaan inta uu yaryahay wuxuu isleeyahay waalidkaa ka iyow kaa xumaanin waalidkaa waa qarsanayaa waxaas marka shubahdii marka waa ku socotaa waa ku socotaa waa ku socotaa isagii marka wuu la aamusan yaho waa qarsanayaa ee markii uu labaatan sano gaarana markaasuu uun waalidkiina uu ka dhex baxo ayuu bug lasoo dhahaya tasaa-ulaadkaas iyo waxbuu isa su-aalayaa su-aashii wax u xalliya markuu waayo diin bowba u qaadanayaa markaas nacam gruubkan marka gruub fara badanoo waxaa jira dadkii muslimiintii hore ahaa jiray isku magacaabo muslimiin horaan ahayn dabadeed waa ka baxnay markaasay waxay noqdeen dad oo ilxaad iyo diinlaawayaal ah marka waxaasoo dhan hadda waxaa sabab u noqotay qofkii inuu lacago aada u fara badan ama naftiisii iyo intuu ma iyo ilmihiisii intuu geeyo meeshaasi ilmihiina uunan dabagelin waxna ka warqabin shilin iyo adduunyo uun ou raadiyo adduunyadiina lama haayo oo dadka hadda meeshaas jira kama adduunyo badno dadka halkan joogo bal iyagaa noloshii lagu ciriiriyey laguna adkeeyey oo iyagii marka ilmihiina sidaas bay ku socdaan oo halistaas iyo ilxaadkaas bay ku jiraan halkan marka darsiga aan ka qaadanayna cagsiga arrintaas way diintii intay baabi'i lahayd adduunyadii haiska haiska yaraato dayib oo markaas yacni ama xabad ha lagu dhex jiro ama nolol yari ha lagu dhex jiro siday ahaataba qofku inuu taas u dul qaato ayb marka alla wuxuu leeyahay wasidnaahum waxaan u ziyaadinay hudan hanuun baan u ziyaadinay iimaanku inuu ziyaadaa laga qaadana meeshaas marka waana madhab ahlisunna ziyaada iimaanku inuu ziyaado nuqsaamana warabadnaa waan xirnay calaa quluubihim quluubtooda korkeedaan xirnay waa xirnay macnaheedu waxay tahay waan adkaysi baan siinay wayna id waqti qaamuu ay istaageen baan quluubtooda adkaysi aan siinay id waqti qaamuu ay kaceen id qaamuu waqti id waqti qaamuu ay kaceen amaama almeliki aljabbaar boqorkii jabbaarka ahaayo diqyaanuus la dhihi jiray ee dhulkooda ka talinaya hortiisay istaageen hadalkan bay marka yidhaahdeen faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa inaga rabbigeen rabu samaawaati waalardi ciraryaalo iyo dhul rabbiga iskale waay abuurayna marka kelmaddan kelmad weyn waay macnaheedu waxay ka dhigantaha adigana rabbi nooma tihid waxaan aada caabudaysana rabbi nooma aha maxaa yeelay waxaan aada caabudaysa adigaba waa og tahay dhul iyo cir inaynan abuurin mar haddii dhul iyo cir aynan abuurin innaga marka rabbi nooma aha kuwaas ayb gogol dhigna waa tahayoo tawxiidul uluuhiyaha soo socda iyo cibaadada ayay gogol dhig u tahay oo ka-anahu marka waxay leeyihiin dhul iyo cir allihii abuuray maamulayo iskale unbaa cibaado ay astaahishaa oo isaga keligii baa cibaado u qalmo lehna sidaasay ka dhigan tahay marka aayaddu labada nooc ee tawxiidka waa ku wada jiraan oo tawxiid urububiya iyo tawxiid ululuuhiya labadiiba marka halkan waa looga hadlay faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa inaga rabbigeen rabu samaawaati samaawaat rabbigood waayo ayb samaawaadkan rabbiga abuuray iskale weeyaan inaga rabbigeen waalardi dhulka rabbigiis waayo dhulalkan lan nadcuwa kaas marka waa daliilkii muxuu laasimsanayaa marka daliilkaasi wuxuu tawxiid urububiya muxuu laasimsanayaa uluuhiyadii lan nadcuwa ma tuugayno ama ma caabudayno min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa ilaahan macbuudan macbuud aakhara oo kale yacni ma caabudayno macbuud kale ilaahay sokadii ma caabudayno alla un baan caabudaynaa laqad qulnaa lawallaahi qad xaqiiqeah qulnaa waxaanu niri markaas oon dhahnay laqad lawallaahi qad xaqiiqeha qulnaa waxaan dhahnay idan markaas marka idan macnaha waxay ka dhigan tahay idaa dacownaa min duunihi aalihatan haddaan aaliha ilaahay sokadii barino ama aan caabudno waxaanu niri markaasi shadadan qowlan hadal shadadan meel ka dhac ah oo rabbigeen meel ka dhac ku ah baanba sheegnay markaas oo jawr iyo yacni cadaalad darra ay ku jirto haa-ulaa'i kuwani qowmunaa marka haa-ulaa'i mubtada in laga dhigto qowmunaana khabar laga dhigo jumlada ittakhaduuna xaalo laga dhigo ayb amase in la yidhaha haa-ulaa'i kuwani qowmunaa qoomkeenna ah cadfu bayaan laga dhigo ittakhaduuna marka khabarkii laga dhigo labadaba waa banaan tahay haa-ulaa'i kuwani qowmunaa qoomkeennii waay ittakhaduu qowmkeennii weeyaan ittakhaduu xaal ay samaysteen min duunihi ilaahay sokadiisa aalihatan macbuudyaal xaal ay samaysteen lowlaa ya-tuuna lowlaa waa taxdiid wa macnaahu tacjiiz meeshaan boorin baa ku jirta laakiin cajsigelinaa laga wadaa lowlaa ya-tuuna hallaa ya-tuuna may la imaadaan bal calayhim iyaga korkooda waxaan ay ku qowlayaan oo shirkiga ah bisulaanin wax xujaa may ula imaadaan xujada oo bayinin iska cad xujo cad mayba la imaadaan hadday run sheegayaan marka wax xujaa shirkigu ma heli karo waxay ka dhigan tahay marka aayado badan oo macnaha kusoo arooray baa jiro am anzalnaa calayhim sulطaana fahuwa yatakalamu bima kanuu bihi yushrikuun iyo iyo yaa ka mida iyo qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lanaa waa soo marna yani wax cilmiga ma haysaan waayo oo shirki daliil u noqon kara maya wadaad kasta hadduu isku dayo cibaado alleh ilaahay keyrkiis baa la siin karaa ama ilaahay baa lala wadaa yaa lala caabudi karaa cid kale weligiis xujo ma usoo helayo marka qofka waxaa fiican inuu nafsadiisa uu u turo arrin aan xujo loo helayninna inuusan ku daalin oo maanta dhan yacnii cibaado alla ou lahaa ayaa ama ambiyada loo leexin karaa ama owliyada loo leexin karaa weligeed xujo looma soo helayo leanna ilaahay xujajkiisa iyo awoodiisa iyo rabbinimadiisa wax bannaanka yaallo dhulkan iyo cirkan iyo badahan iyo webiyadan iyo qaabkan adduunyada u socoto allaha maamulayo in axad isagu ou abuuray la garab dhigo yani caqlina maaha fidraduna ma keenayso xujona ma loo soo heli karo marka waa gafay allowna ku been abuurtay qofkii yidhaahdo daliil qur-aan ayaan u keeni karaa shirkiga ayb faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay yaa ka yaa ka dulmi badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed